hobeya hobeey hobeya hobeya hobeey hobeya adoo laba go iyo shaadhle adoo galdhalay la jooga adoo galadi gumaaday gayigii adoo xoreeyey adoo qori garab ka haysta gaboobayo gaadhi mayo haddaad gaadhaadi gabowdo asay galadu timaado hoyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin fulaygii galada ka carara cadaabkii alluu galaaye cadaabkii alluu galaaye hoyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin gesigii galada gumaada dabeed gayigii xoreeya rayaankii jannu galaaye hoyow guntigaaga dhuuqso gunto galka ha ka cararin caruuree sheeka sheeko sheekadeeni maanta waxay ku saabsan tahay geelow gulaalow inyaanyuur ayay ahaayeen geelow gulaalow inyaanyuurtii saaxiibo waaye inyaanyuurtii waxay karsatay baastii bariis iyo suugo markaasaa waxay dhahday yaanyuurtii geelo gulaalow masqula aadaahe baastii bariiskeyga ii ilaali geelkii wuxuu dhahay haye waa kuu ilaalina yaanyuurtii way baxday caruure musqushii aaday geelkii wuxuu sameeyey mataqaanin caruure wuxuu ka cunay baasti bariiskii iyo suugadiiuu ka dhameeyey waxba uguma reebin yaanyuurtii way soo laabatay markay saan dhahdabo oo digsiga feedabo waxba ma ku jiraan oo baastii bariiskii waaba maaragtaay ebir markaasay weydiiso waxay dhahday geelo gulaalow baastii bariiskayga aawe markaasu wuxuu dhahay naa baastii bariiska ma arkine orod iga tag way iska soo baxday yaanyuurta waa iska maskiin oo waa la dulmiyey soomaa way iska soo baxday markay soo baxday dhulkay qoday waxaa ilaahay u saqiray dahab ayay dhulkii ka heshay koray fiirisay say ilaahay ugu mahad celiso markay korsaa u fiirisay ilaahay wuxuu siiyey luul way baxday ninay u tagtay baastii bariiskeeday soo heshay geelkii wuu soo orday asigii nin dhulkuu qoday markuu dhulkii qoday gacmihii ruf wuu alla ka siiyey kor fiiriyo maage kor markuu eegane indhihii geb wuu alla ka siiyey wuu baxay ninkii markuu aadane qoortiiaba laga jarayoo waa la qashto waa la cunay sheekadaasi waxaan ka faa'iidaynaya waxay tahay caruure qof haddii la dulmiyo dad qof dulmisid inuu ilaahay maaragtaahe oona ku moogeen qofkaas la dulmiyo adduunkiis oo aad dulmisay inaadan sina ku badbaadayn uu ilaahay ku qabanaayo yaanyuurta maskiinta aheyd waa loo xoog sheegtay xooggaas yaanyuurtaas iyo geelkaas ilaah agtiis way ka siman yihiin waa addoon ilaahay soo maahan marka qofka waxaa loo baahan yahay in aadan xoog iyo waxba aadan maaragtaaye ugu faanin sheekadeeni intaasay ku eg taha maanta caruure samoowa samow samowaa samow sarariya lagowaa sakaariyo maydhaqowaa sadkii rabbi keenayowaa sabuuxiyo soonfurowaa sagaalaadka arafowaa halkaad xalanow xoqaysay halkaad xaliladiska diiday halkaad xara dhaaminaysay lagu mari gacan malaa'ig hogaaga lagaama qaato halkaaga lagaama seexdo habarifiidkuma habaarto hobeeya hobeey hobeeya hobeeya hobeey hobeeya